أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warkada hornimo ugu doorka roon ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta la wareegay deegaan istaraatiiji ah oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe madaxweynaha dowladda salwiyadda maraykanka ayaa qorsheynayay inuu albaabada isugu dhufto taliska maraykanka ee africom wilaayada shabeellada dhexe ayaa ka warbixisay dagaallo culus oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayadaas dowladda xabashada etoobiya ayaa bilowday inay ciidamo u tababarto maamulka riddada koonfur galbeed xilli khilaaf uu ka dhexe taagan yahay maamulkaasi iyo kooxda riddada soomaaliya haweenka ku dhaqan deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira duleedka degmada buuliburde majmuucada ba oo ay ku jiraan tiro majmuucaad ah oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga ah ayaa xalay ku tartamay barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda islaamiga landalus عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay shanta bisha rabadaan kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warkada hornimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan kusoo dhowaada warkii oo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta la wareegay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe wararka naga soo gaaraya deegaan dhaacaduleedka degmada jowhar ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiintu si toos ay ula wareegeen iyadoo wax dagaala aysan ka dhicin deegaankaasi deegaanka mujaahidiinta la wareegeen oo lagu magacaabo war ciise ayaa qiyaastii waxa uu shan iyo labaatan kilomitir u jira magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe mujaahidiinta ayaa dagaal la-aan kula wareegay deegaankaasi kadib markii maleeshaadkii murtadiinta ee ku sugnaa cabsi awgeed ay uga carareen deegaanka madaxweynaha dowladda salbiyadda maraykanka ayaa qorsheynaya inuu albaabada isugu dhufto taliska ciidamada maraykanka ee africom haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare maamulka trump ayaa ka fiirsanaya inuu qaado tallaabo fulineed oo lagu burburinayo taliska maraykanka ee afrika ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano africom iyadoo lagu wareejinayo taliska maraykanka ee ka howlgala qaaradda yurub ee loo yaqaan eucam sida laga soo xigtay ilo xog ogaal ah warbaahinta c m b c oo laga leeyahay dalka maraykanka ayaa sheegtay in maamulka cusub ee dhowaan dib loo soo doortay ee donald trump uu hogaamiyo u wado qorshayaal uu doonayo inuu albaabada isugu dhufto taliska africom warbaahintan oo soo xiganaysa ilo xogogaal ah oo la socda qorshahan ayaa sheegtay in hindisahani uu yahay mid la tixgelinayo islamarkaana saraakiisha difaaca ee maraykanku ay taageersan yihiin isbeddelkan cusub ee uu wado donald trump sidoo kale laba sarkaal oo maraykan ah oo la sheegay inay xogogaal u yihiin dooda socota ayaa shaaca ka qaaday in qorshahani uu yahay mid meelmar ah waxaana ay ka dhawaajiyeen in qaar ka mid ah saraakiisha difaaca maraykanku ay durbaba taageereen tallaabadani qorshahan cusub ee ka dhanka ah taliska maraykanka ee africom ayay c m b c sheegtay inuu daba socdo dib u habeen ballaaran oo donald trump uu ku sameeyey wasaaradda difaaca ee maraykanka ee bentigonka oo dhowaan uu ka ceeriyey saraakiil sarsare oo shaqaale ka ahaa halka kumanaan kale u qorshaysan yihiin inuu kala diro warbaahinta c m b c waxaa kale oo ay sheegtay in tallaabooyinkii u dambeeyey ee la soo jeediyey ay ku jirtay in africom laga dhigo talis hoosaad ka tirsan taliska maraykanka ee yurub taas oo gacan ka geysan doonta ayaa la yidhi fududeynta qaabdhismeedka taliskaasi geysta kale xogayaha difaaca ee maraykanka ninka lagu magacaabo bit hexed ayaa dhowaan booqday xarunta laga maamulo africom oo ku taalla jarmalka waxaana uu halkaasi ka sheegay in qaabdhismeedka taliska africom wax badan laga bedeli doono sidoo kalena la dhammi doono tirada ciidamada maraykanka ee jooga qaaradda yurub warbixinta c m b c ayaa lagu sheegay in tallaabadani ay maamulka trump u fududeyn karto in ciidamadiisa uu ka saaro dalal ka tirsan qaaradda afrika sida soomaaliya oo kale oo warbixintu ay xustay in isbuucyadan u dambeeyey ay ka socdeen weeraro isdabajoog ah oo ay fulinayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsanida cali yare wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa ka warbixisay dagaallo culus oo khasaare lagu gaarsiiya cadowga allah oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa hayaa cabdiqaadir maxamed rabaani sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday waaliga wilaayada shabeellada dhexe oo ay wareysatay idaacadda islaamiga ah ee al andalus ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay wilaayadaas ee lagu jabiyey maleeshiyadka murtadiinta kuwaasoo sameeyey weeraro isku dayo laflacaarinimo ah oo ay ku doonayeen in ay dib ugu soo laabtaan deegaanadii cadowgaas laga faramaroojiyey ee ceel cali axmed iyo ceel baraf halkaasoo mar kale murtadiinta sanka dhulka loogu jiiday sidoo kale sheekh yuusuf kaba ku tukaday oo mar wax laga weydiiyey dhibaatada deegaanka ceelbaraf ee ka geysteen murtadiinta ayaa wacad ku maray in lala xisaabtami doono saraakiisha dabadhilfida murtadiinta ee arrinkaas ka dambeeyey dhanka kalena wilaayada ayaa waxa ay sheegtay in ay garab istaagayso dadkii hantidooda ku waayay dhibaatada cadowga oo aysan gacmaha ka laaban doonin wuxuuna dhanka kale waaliga u tacsiyadeeyey dadkii shacabka ahaa ee ku shahaada qaatay waxyeelada cadowga galabta oo hadda aan joognana dagaal ayaa maanta oo talaado ah subxadii waxaa ka bilowday meesha la yidhaahdo ceelbaraf dagaalkaas magaalada la yidhahdo ceelbaraf sida aad og tahay waa magaalo ganacsi oo dad badan oo shacab u degan yihiin magaaladaas markii ciidamada mujaahidiintu ay qabsadeen waxay degeen hareeraha magaalada halkaasay ka difaacayeen gaaladii iyagoo og ciidanka mujaahidiintu meeshay joogaan ayay inta soo hareer mareen ayay waxay sameeyeen inay magaaladii garaacaan oo ay madaafiic la dhacaan riddo dheer iyo diyaarado si ulakac ah oo cadaawad ah oo ulakas ah inay magaalada ceelbaraf u baaba'sheen suuqeeda weyney ay gubeen magaalada dukaaminkeeda ay gubeen wax u nool magaalada aysan jirin sabab keenaysana ma jirto oo aan ahayn in ay marka ay mujaahidiinta waxba ka qaadi waayeen oo ay ku hungoobeen inay dib ugusoo afarti tuulo ugu soo noqdaan inay dadkii ka aarsanayaan masaakiinta ahay iyo dadka shacabka ahay waxaan ka warqabnaa in gabar muslimadahoo ganacsatada magaalada ka mid aheed ay meeshaas ku shahiday allah u naxariisto dadka reer ceel barafna waxaan leeyahay insha allahu tabaaraka wa tacaala wixii halkaas ku ba'ay wax ilaahay moogyaha ma aha rag lagula xisaabtamayna leedahay oo waa la ogyahay gaaladu sideedaba waa kala akhlaaq xun tahay gaalada meeshaas waxaa hogaaminaya nin la yidhaahdo sambalolshe nin la yidhaahdo oo shaydaana ayaa hogaaminaya isagaana ku soo hagay in ay diyaaradahaas iyo dadkaas moogtahay ay magaaladaas baabi'iyaan waa lagala xisaabtamaya insha allahu subxaanahu wa tacaala waxaan idin leeyahay ilaahay wuxuu idin leeyahay walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuci wanaqsin min alamwaali waalanfusi waathamaraat wabashir asaabiriin ilaahay waxuu idinku imtixaamayaa inuu xoolahaas iyo naftaas inuu idinka qaado ilaahay yaa idinku imtixaanaya ilaahay marka wuxuu idinka rabaa inaad sabartaan ilaahay wuxuu leeyahay wabashir asaabiriin aladiina idaa asaabatum musiibatun qaaluu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaa laydinka rabaa maalka ilaaha idin siiyey nafta ilaaha idin siiyey waxa laydin dilaya waa diinta ilaahay waxa laydin dilaya waa inaad gaaloobi diideen shabaab maahidin shacabaa tihiin dadka dhammaa og waxba dagaalkan nagama gelina tiradeen intaas wey waxa la idinku haysto waa ognahay walaayaduna wixii meeshaas ka dhacay oo dhibaato ah waa ka qayb qaadan doontaa magaaladaas haddii xoreynteeda la dhammaystiro shideediyaa lagu soo celi doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala
gabagabadii waraysiga waaliga shabeellada dhexe sheekh yuusuf kabuku tukaday ayaa baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadka murtadiinta dhafoorada xiiran ee isku keenkeenka ah ee jaxiimada lagu soo shubayo iyadoo la dhakaandhabayo ayuu waaligu waxa uu yidhi waxaan ku soo dhowaynaynaa gacmo furan midda kale waxaan leeyahay ciidamada ciidamada la qasbaaya ee murtadiinta ciyaalkan murtadiinta ilaahay diinkiisa la dagaalamayo waxaan ka warqabnaa in shuuta ou yidhi ninkii dagaalka ka baxa ama waa la dilaa ama xabsiyaa la gelaa ninka xamar aada ninkii dagaalka ka baxa raadiyahan ka dhegaysanna shuutay dadka ma dhalin dadka asagu iskama leh addoon sleyvarow asagu soo gatay ma aha asagu magaasaa soo gatay waxaan idin leeyahay dadka la tumaayo oo ceelhareeri lagu tumaayo ee inta u la qaato sida xoolo godadka lagu gelaayo iyo meesha la yidhahdo muxuu ahaayey alkawtar waxaan ugu baaqayaa haddii ay kala kulmeen dhibaatada intaas la eg inay annaga noo yimaadiin inay ilaahay u tooba keenaan ninkii baabuur la yimaada ninkii qora la yimaada ninkii rasaas la yimaada nin walbaba wuxuu la yimaado waa loo lacagaynayaa lacagta ay joogaana la siinaya isagana xor weeye dagaal khasab ku galla male naftiisu waa u ammaan dadka la ulayhaaya ee sida etoobiyaankii ursha lagu shaqo galaayo ee ceel hareeri jooga ee alkawtar jooga bannaankeeda ee haddii alla idinka leeyahay furmaha kasta lagu tumaayo mugow idin leeyahay xabsiyaan idin gelaa weydin xiraa weydin toogaa maasaa ku dhalay maasaa kule maasaa ku soo gatay ma naftaadaad kula qamaaree waxaan leeyahay marka dadka rag badan oo nala soo xiriirana waa jira oon hadda aan ballansannahay insha allahu tabaaraka wa tacaala hadalkan uu jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo shalay dagaalo murtadiinta lagu jabiyey ay ku soo qaadeen deegaanka ceel baraf oo haatan ay maamulayaan mujaahidiinta iyo sidoo kale deegaanka ceel cali axmed oo maalin ka hor sidaas oo kale murtadiinta weerar laflacaarinimo ay ugu soo qaadeen islamarkaana ay ku soo jabeen kagana cararay halkaas bakti askar noolnool oo cadowgaas laga soo qabtay mahadsanid rabaani dowladda xabashida etoobiya ayaa bilowday in ciidamo ay u tababarto maamulka ardada koonfur galbeed xilli uu khilaaf ka dhexe taagan yahay maamulkaasi iyo kooxda ardada soomaaliya anas al ansaari ayaa siyaanba qaadaya sida lagu baahiyey sawirro iyo muuqaalo laga soo qaaday magaalada baydhabo ayaa muujinaya in ciidamada etoobiya ay bilaabeen in ay maleeshiyaad u tababaraan maamulka ridada ee koonfur galbeed murtad cabdicasiis laftagareen oo ah madaxa maamulka ridada ee koonfur galbeed oo booqday xerada ciidamada etoobiyaanka ee magaalada baydhabo ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in dowladda xabashida etoobiya ay maleeshiyaad u tababarto murtad cabdicasiis laftagareen ayaa booqday xerada ciidamada xabashida etoobiya ee magaalada baydhabo ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in dowladda xabashida etoobiya ay maleeshiyaad u tababarto arrintan waxay imaaneysaa xilli khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay murtad laftagareen iyo kooxda ridada ee xasan sheekh uu hogaamiyo laftagaran ayaa dhowaan wafdi ka socday dowladda etoobiya kusoo dhaweeyey magaalada baydhabo iyagoona wafdigaas u sheegay maamulka ridada koonfur galbeed in ay kala shaqeyn doonaan arrimaha dhanka amniga dadka siyaasadda u dhundulala ayaa sheegaya in laftagaran uu damacsan yahay in uu qabsado doorasho dadban oo la mid ah midii uu qabsaday axmed madoobe taasoo ay si weyn uga soo horjeedo kooxda ridada xasan gurguurte madaxa maamulka ridada ee koonfur galbeed ayaa u muuqda in uu hadda salka la galayo ciidamada etoobiya ee ku sugan magaalada baydhabo taasoo uu doonayo in uu iskaga difaaco weerar laga soo abaabulo magaalada muqdisho mahadsanid anas haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira duleedka degmada bulaburde casaam carafaad ayaa faahfaahinaya warbixintan munaasabadan ka dhacday deegaanka buuco ee hoostaga magaalada beledweyne ee bariga wilaayada hiiraan ayay haweenka ku dhaqan deegaankaasi ku wareejiyeen hadiyado kala duwan oo u talagaleen ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira duleedka deegaanka abuurey ee hoostaga degmada buulo borde ee bariga wilaayada hiiraan qaar ka mid ah haweenka deegaanka booco oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey hadiyadaha ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta iyagoona dhanka kale fariimo adag u dilay murtadiinta waxaan halkan uga hadiyeynaynaa anigoo ku hadlayo afka gabdhaha walaalaha mujaahidiinta ee deegaanka booco waxaan rabnaa inaan halkan walaalaheena mujaahidiinta hadiyooyin aan ugu talagalnay khaasatan ragga safuufaha ku jiro waxaan ku diyaarinay halkan oo ayaantan hawshooda aan ku jirnay lixdan loor oo buskud ah labaatan kartoon oo timir ah shan kartoon oo malmalaado ah labaatan go' buumo lixdan funaanad lixdan shaambo qubaas lixdan cadaro lixdan saliidda lagu sifeeyo qoryaha soddon iyo lix caano booro sideed kartoon caag dahaar boqol toban iyo shan caag waxaan u hadiyeynay walaalaheena mujaahidiinta oo la xisaabtamaya gaalada haddii aan nahay gabdhaha ku sugan bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan khaasatan deegaanka booco oo maqarka u ah muxaafadada beledweyne waxaan halkan maanta tahniyad iyo bogaadin iyo salaan isla socda aan uga diraynaa walaalaha mujaahidiinta meel kasta ay joogaan khaasatan kuwa saquurta uga sugan bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaan idin leenahay haddii aan nahay gabdhaha ku sugan bariga hiiraan walaalaha mujaahidiinta garabkiina ayaan nahay waxaan leenahay gaalada la dagaalama ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkiisa wuxuu ku yidhi qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayuqsihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmin mu'miniin ilaahay baa gacmihiina ku halaagayo oo ku hoojinayo adinkana idii gargaarayo qalbiyada dadka mu'miniintaana ku shaafinayo qalbiyadeenna ayaa shaafiseen guulo isdabajoog ayaad noo soo hoyseen bacdallaahi kadib waan idiin mahad celinaynaa waana idin garab taagannahay xasan dawarsada rag baa dacarta leebsiye damacow lahaa rag baa ka tirtiray dakun daakun baa laga dhigay duluufyadii taraam halyeyaa ku taqadumuhu tun ka wada jaray takbiirtana ka dulqaadoo raaya sawdo dul sura dowladda al-shabaab iyo ragga diraacyada damacoodu dadow yahay difaaca diinta doolarna aan ku gadan dalkooda khaaliga sidii daraawiish raggan gaalo badan dubay allahayow darajay rabbow labada daarood deegaankoodana ka dhig daarihii shuhadada dadkii dadaalaa marbay guusha la daristaa isku duubnihii wadajir baa lagu dangaaraa insha allahu waa inoo dagaal doqon iyo yeelkeed وأخص بالذكر على جميع قادة المجاهدين والأمراء والأمهات الذين قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله وكما نبعث إلى جميع قادة الحركة والأمراء والجيوش وعلى رأسهم أميرنا وقائدنا الأسد الهمام الصابر في الثغور الشيخ أحمد عمر أبي عبيدة سدد الله رأيه وحفظه الله ورعاه ونبعث أيضا إلى جميع المجاهدين حول العالم الإسلامي وأوصيكم أيها القادة والأمراء بالصبر والمصابرة والثبات على ضرب الجهاد ألا إن نصر الله قريب haweenka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa kaalo weyn kaga jira jihaadka bariga afrika iyagoona si joogta hadiyada kala duwan oo qaaliya gaarsiiya furimaha hore ee wilaayaadka waad mahadsantahay cazaam ugu dambayntii majmuucada ba oo ay ku jiraan tiro majmuucada oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga ayaa xalay ku tartamay barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda islaamiga al andalus walaalka cabdiqani maxmed ayaa warbixintan ka diyaariyey tartankaasi لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
xalay oo ahayd habeenkii afraad oo uu si toos ah u soconayay barnaamijka tartan aqooneedka bisha barakaysan ee ramadaan waxaa tartan xiise badan uu dhex maray ilaa shan majmuuco oo ku wada jira majmuucada ba kuwaas oo kale ah majmuucada wilaayada galgaduud majmuucada wilaayada shabeellada dhexe majmuucada wilaayada gedo majmuucada wilaayada baay iyo majmuucada wilaayada jubbada dhexe intii uu socday barnaamijka waxaa majmuuco weliba la weydiiyey labadii su-aalood ee ay xaqa u laheyd sidan ayuuna u dhaciyay tartanka waxaad qabsateen lambarka labaad ee barnaamijka ah oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha ugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horeysa waxay leedahay idaa awdaca sabiyan maalan fatalifa cindahu famal xukmu xasba maa jaa'a fi lminhaaj waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah
su-aasha jawaabteeda haddii aan isku dayno lam yadman markii ay soo idlaadeen labadii wareeg ee min labada su-aal lagu weydiinayay majmuucaadka guddiga tartanka ayaa faahfaahin ka bixiyey su-aalaha kasoo laabtay qaar ka mid ah majmuucaadka jasaak allahu khayran bashiirow sidii habeenadan baan kusoo wadnay nidaamka marka barnaamijku sidoo kale inoogu dhammaado wixii su-aale inagu soo laabtay inaan dib uga daba tagno maxaa saxan gelgaduud su-aasheedii labaad maa huwa almutawaatiru cinda alcaruudiyiin iyadu waa inagu soo laabatay iyo baay su-aashoodii koowaad insha allah labadaas su-aaloodba bal waxaan ku wareejinayaa sheekh seylic insha allah tafadal bismillaah walaalaha majmuucada gelgaduud su-aashoodii labaad la weydiiyey waxay ku saabsanayd maa huwa almutawaatiru cinda alcaruudiyiin waxay ku jawaabeen oo xaraf oo mutaxarig bayna saakinayn taasna waa caam markaan jawaabtana waxay ahayd waa kullu kaafiya bayna saakinayha xarakatun waaxida markaan qaabka ay u dhigeen waa khalad walaalaha majmuucada baay ee su-aasha koowaad waxaa la weydiiyey waxaad sheegtaa laba keyfiyo oo keyfiyaadka tacsiirta oo macsiyada ah oo xad aan lahayn markaan waxay aadeen macaasiyada oo laga yaabo qof in loo tacsiiro ayay aadeen markaan dhanka kale su-aasha laga yaabaa fahamkeeda in si kale ay u garamartay marka jawaabta ay bixiyeen iyadana waa khalad jasaak allahu khayran hal su-aala inagu soo hadhay iyadana inaan wax ka dhahno waa su-aashii koowaad ee majmuucada gedo oo ahayd markaa shuruudda isticaanada kufaarta cala kufaar kale in loo isticaanaysto iyadana waxaan kusoo dhaweynaynaa abu maxamed abu maxamed bal jawaabta saxda ah hadda iyo sidii walaaluhu ay ku jawaabeen bismillah waxaa la weydiiyey gado markii gaal inta la kaashto gaalka loo kaashanayo minhaajku suu sheegay meelo shardi bay leedahay Ee, waxay ku jawaabeen in khiyaanadooda laga aamin yahay iyo inaysan ka badnayn dicfiga muslimiinta ka waxay ka hadleen gaalka la kaashanayo bas jawaabtuna waxay noqonaysaa waa in gaalkaas la kaashanayo shartiisa aamin laga yahay waa in haddii labada kale labada gaal isku darsamaan aan ka adkaan karno bixaysu low indamat firqata alkufri qaawamnaahum marka naska ayaa la weydiiyey matniga sida ku qoran manhaajka saas bay noqonaysaa marka qaybta hore waa la dhihi karaa way Sax weeyaan, laakiin tan keeneen dambe shardiga labaad waxaa- waxay ka hadleen yaa halkaas khalad ku jira Ah, shardiga labaad khal ku jira jazaak allahu khayr insha allah in qorteedaan filaynaa insha allah majmuucada ba oo ay ku wada jiraan ilaa shan majmuuco ayaa xalay tartan xiise badan dhex maray waxaana xusid mudan in majmuucaadka shabeellada dhexe iyo jubbada dhexe ay la yimaadeen min labaatan darajo halka ah majmuucaadka gedo galgaduud iyo baay ay keensadeen min toban darajo insha allah caawa oo bisha ramadaan ay marayso habeenkii lixaad ayaa lagu wadaa in miiska iyo mikrofoonka andalus ay ku tartamaan ilaa lix majmuuco oo ku wada jira majmuucada alif walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xiligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warkii xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu